wararka ka imaanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in ku dhowaad boqol qof oo iskugu jira maleeshiyada al-shabaab iyo taageerayaashoodu ay isa soo dhiibeen arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa Itoobiya ka tirsan Amisom ay howlgallo duqaymo ka wadaan tuulooyin hoos yimaada gobolka Bakool haddaba si aanu arrintaasi faahfaahin uga helno ayaa Xuseen Barre waxa uu ka waraystay taliyaha guutada sideedaad ee ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya ee gobolka Bakool Corneyl Cabdiraxmaan maxamed cusmaan timacadde
howlgaladii maalmadooda ay ciidamada qaadeen waxaan ku xoreynay ilaa iyo shan iyo toban tuulo oo bakool kamid ah oo dhulka hawdka ah waxaa kamid ah garasweyna kamid ah moorgaabaya kamid ah buurbuxula kamid ah baa gubudka kamid ah waxaa kamid ah kulinjareen abal baa kamid ah waqbeediya kamid ah tuulooyinkaas awal ay ku dhuumaaleysanayeen ayaan maarata ka xoreyn waatay wararka la soo gaaraya waxay sheegayaan inay duqeyn ka dhacday dalandool arrintaasi maxaa ka jira waa jirta arrintaas waayo khasaare intee leeg baa ka dhashay halka khasaarada haraha ka dhashay nimanka shir bay lahaayeen shirka markay ka baxeen waa la ogaaday waa la duqeeyey toddoba shan gaadiida meesha waa lagaga gubay labana waa lagaga qabsaday qob ilaa lix labaatan bari oo akana waa lagaga furtay ilaa konton qofna camal meesha waa lagaga dilay goormuu dhacay marka weerarkaasi salamaana daraad waay waa tahay ka sokow ciidamada dawladda yaa kaloo ka qayb qaatay ciidamada dawladda halkan waa ka qayb qaatay waayo marka ciidamada amisomna ma idinku weheliyeen a marata aan ugu weheliyen a ciidamada idin wehelinaya ma ciidamada etoobiya mise waa ciidamada wadamada kale ee ku jira amisom ciidamada amisom etoobiya maaratay wala dagaalamaya oo dagaalka isku dhinaca waa tay maxaa ka jira in aad tuulooyinka dadkii deganaa aada hubayseen oo aad ku tirahdeen dagaalka gala maya maya ma jirto arrintaas been way laakiin wararka qaar baa sheegaya ciidanka hataa isku filan ma jiraan warkaas ma jiraan ciidanka hataa isku filan oo bahaya ma jiraan nimaan tababareeno tababar aan haysanin waxa way qor u dhiis mayno kuwa shacabka qorya haysaa rafaadinaan ka soo qaadno gacanta ciidanka ay soo galeen oo gacan shacab ay ka soo wareegaan laakiin qor hadda gacan shacab ma gelinayn waa tay wararka qaar waxay sheegayaan in koox al-shabaab aysa soo dhiibeen arrintaasi maxaa ka jira waa jirtaa sababa aan hadda maanta meeshaan u imaanay oo garasayna u imaanay waxaa kamid ah niman shabaab oo issoo dhiibay iyo niman taageerayaal ah iyo niman nabadoono ayagu khidmay jiray ayaa jooga hadda maqdow waa geed weynaa laisugu geenaya waan la kulmaynaa aniga guddoomiyaha degmada asla soconno guddoomiya saraalka degmada waxaa la shaqeynayaa nimankaas oo soo dhiibay nin oday oo nabadoon aad u weyn oo calimooma la yidhahdaa kamid ah nimankaasaan saacadaha soo socday dadweynaha aan kula kulmaynaa degmada tuulada la yidhahda garad marka tiradoodu waa imisa wallaahi hadda dadka taageerayaasha iyo nimankaas shabaabka soo dhiibay oo eedeyda laga xoreeyey ilaa iyo boqol iyo labaatan qof waa dhan yihiin marka boqol iyo labaatanku ma waxay iskugu jiraan kuwa dagaalamaya iyo kuwa taageeraya kuwa taageerayay oo ganacsato ah iyo kuwa taageerayaal ah iyo kuwii shabaab ay isugu jiraan sidee laga yeelayaa markaa waa soo dhaweynay waa soo dhiibeen si fiican baa loola dhaqmayaa lama xumaynaayo in kala badanna waa si weyna hadda oo soo socota maxay tahay markaa sababta isku soo dhiibeen culays baa la saara culays saar waayo marka nimankii shalayga xooga ku haystay waa laga shaqeeyey nimankii gobolka waa laga saaray gobolka bakool tuulo ay ka joogaan ma leh marka culayskaas markay arkeen haddee ninkii kasoo noqdo dawladda isu soo dhiibay amba ciidan ha noqdo amba taageero ha noqdo inaga waa soo dhaweynayna si fiicanaa ula dhaqmaynaa kuwa hadda waa soo socdaan kuwa kalena waxaa leenahay dawladdiina isu soo dhiiba cid waxayna yeelaysa ma leh waa tahay tuulooyinku aad xoreyseen ilaa iyo imika waa sidee xaaladooda dadka ku nool wallahi dadka xaaladooda ku nool aad ay liidataa kolley haylaha samafalka waa ku baaqnay dawladda kumeelgaarka waa ku baaqnay waay haysteen waa laga qaatay sakakeen tackuleenkeen sida loo dhahayay oolahooda ibra la siiyey beero uma bixin marka dadku aad bay u rafaati yihiin waa lagu baaqnay dawladda inay maarata nimankan laga soo gaaro kaalmo deg deg ah waa tahay waxyaabaha laydinku eedeynaya waxaa kamid a marka aad howlgal samaynaysaan noocan oo kale ah in dad rayida ay ku dhintaan arrintaa maxaa ka jira dagaalada dhaceen hal milyan rayida ku dhintay ma jiraan arrintaas been waayo waxa barbarenka faafinayo waa shabaab iyo taageerayaashiisa waay waxba kama jiraan hadda maxaa idiin qorshaysan waxaa noo qorshaysan dadkii barakacay inay dib usoo noqdaan guryahooda kusoo noqdaan hay-ada samafalka loogu yeero qaar hadda maanta waa nala socda hay-ada samafalka ee xudur jooga qaar baa nala socdo dheendheenay i c f a kamid ah iscasa kamid ah waa nala socdaan i c f c a kamid ah bal dadka sidii nolol loogu abuur lahay dib loogu soo noqon lahay oo madihii dagaalada socda baraka haddana waa kusoo noqdeen guryahooda waana dad dhibaato aada ugu muuqato marka ciiday samafalkanka waa nala socdaan ayagana shaqadooda iyo korbaanshooda iyo waxooda ay gudanayaan annagana dadweynaha la shiraynaa hawsha saas way hadda dib usoo celin ugaawanaada qorsheen intaa way waa tahay dhegaystayaal wuxuu ahaa taliyaha guutada sideedaad ee ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee gobolka bakool korneyl cabdiraxmaan maxamed cusmaan timcadde oo u warramayay xuseen barre